بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إن bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a kataayib al ikhbaariya oo baahisay kelimad muhiim ah oo uu sheekh cali maxamuud raage afhayeenka mujaahidiinta ka jeediyey xafladda qalinjabinta dufcada koowaad ee akadeemiyada sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah kelimadda shiikha oo dhammaystiran barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan sidee bulshada beriire iyo nawaaxigeeda uga faa'iidaysteen agabyadii kala duwanaa ee ay ka carareen maleeshiyadii murtadiinta ee deegaanka isaga firxaday waxaad dhegaysan doontaan waraysiyo aannu deegaankaasi kula yeelanay bulshada haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo oo furinta dagaalka u diray xoolo nool iyo agabyo kale oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo inooga warbixiyey xaaladda deegaanka beriire kadib markii ay halkaasi isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya sidee bulshada ku dhaqan deegaanka beriire iyo nawaaxigeeda uga faa'iidaysteen agabyadii kala duwanaa ee ay ka carareen maleeshiyadii murtadiinta ee deegaanka isaga firxaday haddaba waxaa deegaankaasi ku sugan waryaheenna cabdulqaadir rabbaani oo tebintan goobta ka sameeyey dhegaystayaal insha allahu tacaala xeradii iyo qaybahedii kala duwanaa iyo bulshadii loo fasaxay agabkii kala duwanaa ee cadowga isaga cararay ayaynu sii jalleecaynaa innaga oo markaa si gaargaar ah bulshada oo la kulmi doonna hadduu allah ka dhaali noqdo magacaaga maxamed xuseen usmaan maxamed haye alaabaa wadataa xaggee kala timid alaabtan xeradan xerada xerada xerada gaalada waaya marka ma ka waran maxay ku anfacaysaa alaabtan alaabtan guryaha ku dhisanaa qaniim waay maasha allah haniim waay Haa.
guriga ku dhisanay Haa.
maasha allah marka intaan bisi ma soo qaadata mise wax kalaa jira moo kalaa jira alaab kalaa jirta miya Haa.
maxaa ka mid ah waxa soo qaadata bariis oo isbuunyi iyo Haye.
wax firaash iyo haye iyo kabo iyo oo wax walba macnaa way yeeleen miya haa maasha Allah ka waran deegaanka aad ma ma alaabta ma u heleen haa haa maasha allah Ya.
farxad waay maasha allah farxadaada ka waran adi maasha allah haye maasha allah Ah, maasha allah Maasha Allah.
markay cadowga joogeen adiga waa joogta deegaanka sooman assalaamu calaykum عليك السلام ورحمة magacaaga adiga علي عبد الله cali adiga deegaanka ma degan tahay مايب intee ka timid Noongare.
ha noogare Ha.
xaggee ku taallaa دينانا كتالا برير دينا ديناس beriire deris la tahay ها maxaa soo doonta adiga nin dhallinyaro baa tahay أني وحاسو دون الرق مجاهدين تاخبسدين ساسا كسو تاي موغي مبسو تايلين ha marka mujaahidiinta ayaa lagu sheegay inay halkan qabsadeen أنا واسو تاي واسو أرى مجاهدين تارى وافرها مرك وهيردا آد مرك maasha allah Haye.
hadda waxmaa doonanaysaa أني هوا دون روا haye m- ma- wixii nasiibkaaga ah ayaa soo heli doontaa سهل دونا ما شاء الله maasha allah مجاهدين Waa, تواكم jazaak allah aad baad u mahadsan tahay assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wbarakaatu maanta farxad weyn ayay noo tahay mahaddan allah iskale Haye.
maanta waxaa waaye een, nimankii murtadiinta ahaa ayaa maanta ilaahay naga qa- nooga dulqaaday mujaahidiinta naga dulqaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin waantu waan ku faraxsanay ramadlaan waay xilli duhur waay xilli kulul- kulul aan ku jirnaa alxamdulilah saas ay tahayna ma dareemayno insha allah farxaddii iyo iyo iyo wanaaggii iyo maaragtay mahaddii ilaahay ayaa maaragtay maaragtay aan- qabowgaas ilaahayna siiyey alxamdulilah waan ku faraxsannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin adiga hadda xerada ka soo baxday haa xeradaan ka soo baxay Haye, maxaa wadataa marka noo waxaan sheeg?
wataa bariisaan qaatay Haye.
xoogaa sokoraan qaatay ilaahay wixii ilaahay siiyey waan Ma qaatay sha Allah.
alxamdulilah waxaan ku mahadinaya allah subxaana watacaala waxaan ku mahadinaynaa mujaahidiinta oo juhdi ku bixiyey alxamdulilah rabbi ayaga ku mahadsan haddana waxaan wataa bahal salliya iyo waxaan wataa iyo bac iyo shaatiyaal iyo iyo waxaan wataa iyo macwis oo xagga ka soo heshay xaggaa miyaa ka soo helay haa oo lebis jiif labis wax walba maa sha allah alxamdulilah alxamdulilah ciidanka alxamdulilah meesha- mahad- mahadda allah iskale alxamdulilah alxamdulilah marka adiga deegaanka ma tahay aniga waxaan deganahay raqayle rakayle deegaan daris baa la tahay ها maadaama micnaha mujaahidiinta ay qabsadeen cadowgii uu naga dolkacay oo inta badan baa dhib kale nagu haayay annagana aan tegi karin dadka micnaha sumadda islaamkana oo micnaha oo ku muuqata al-shabaab la dhahayo la qabanayo saas daraaddeeda maanta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maaragtay fursadaasa ilaahayna si aan ku nimaadno deegaankana waa ilaahay subxaana wa tacaala gaaladii ilaahay uu naga jibiyey alxamdulilah deegaanka annaga nabadaan ku joognaa maasha allah aad baad u mahadsantahay alxamdulilah alxamdulilah ma maasha sha allah allah allah yubaarik fiik waataa dhegeystayaal een, weli eh, xeradii ayaanu gaaf wareegaynaa innaga oo la kulmayna qaybaha kala duwan ee bulshada Een, assalaamu calaykum waa eh, adeer magacaaga ii sheeg maal cumar xagee ka timid adeer أنت ماشي حرد xerada أها.
maxaa soo heshay muxuu ilaah ku siiyey وحي إلى هني نسي وهايستا جود ريال haye آه، سير haye آه، الحمد لله آه، محاك الكجرة آه، باريس maasha allah آه، باستا haye وهايستا maalmahan iidaanka iyo ما شاء الله إيدا واتوست iidaan bisa ka بس ودرت واي ما شاء الله.
إلهي ولايد كرك كر الله كيال أدوك وحي سعدا نكب الله وصوك كوز كدبن ولايد وحك رجنا إلهي ورجنا أنت خطبة الحمد لله أنا قلت لكم صلاة إيدا آه، معنا حبر جزاك إن شاء الله الله خير.
خير خير إن شاء الله إن شاء الله assalaamu calaykum xerada ka timid ها.
Een, magacaaga أخي اسمان عبد الله العيال waay cismaan een, maadaama xerada aa ka timid maxaa ka soo heshay والله واك نعم ايسن وهذا واجبتي قال واجبتي allahu akbar haye Allahu akbar.
ka waran maxaa ka soo heshay meesha adiga تمريون لابتنك صح timiraa soo heshay bire ayaa soo heshay Waad guulaysanaa.
ma intaan bisa soo heshay Ah.
aw wixii kale agabkii kale وهي كلا دلا غنيم ايسن اسلام قدل دلا dadkii oo dhan way qaadanayaan Ah.
maasha allah marka maxaa leedahay mujaahidiinta الى قول الله سي maasha allah cadowgana maxaa dhici- الى انك جبيه allahu akbar Allahu akbar.
jazaak allahu khayran waa tahay ee, dhegeystayaal xerada ayaynu ku dhex jirnaa iyo agabkii kala duwanaa oo khanaa'imka ahaa oo bulshada loo fasaxay oo ay markaa haniimeysanayaan Een, xaafadaha oo dhan oo deegaanka iyo sidoo kale tuulooyinka u dhow ayay dadweynuhu isaga yimideen marka een, insha allahu tacaala weli la kulankeeni bulshada waa uu inoo sii socdaa Een, markana goob ay dadku xunsan yihiin ayaanu eegaynaa assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga اسمان حاجي waa idaacadda islaamiga andalus aa ku wareysanaysa cismaan alaab baa wadataa sariir نعم xaggee ka keensatay بريري beriire gaar ahaan xeradii ciidanka ay ka carareen ها نعم waayahay ma sariirtan oo keliya soo hesha mise alaab kale دربال كان maasha allah derbaalkan agabka maxay ku anfacayaan marka والله بوشيش اقل اقل حرم صارنا maasha allah aqalkiyaa saaranaysaa sariirtii maasha allah waa- waa howliyo dhan oo isku aadan yihiin Nacam.
dad baa ii sheegay raashin inay ka soo heleen adiga soo aragtay ما يراشين معركنا adiga ma arkin Ah, dad baan laakiin soo intaan baa arkin.
nasiib u yeelatay ما شاء الله maasha allah Maasha Allah.
mujaahidiinta maxaa leedahay نصر المؤمنين maasha allah gaalada الله يجيب شو maasha allah jazaak allahu khayran waa tahay eh, dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa een, booqashadeennii aynu ku nimid eh, deegaanka bariire gaar ahaan een, xerada weyn ee ay isaga carareen cadowgii allah ee duulaanka ku soo qaaday ee in muddo ahba halkan ku sugnaa waxaan haatan een, saaranahay eh, buundadii weyneed baan saaranahay een, halkaas ayaan idinkala soo hadlayaa Eh, waxayna indhahaygu qabanayaan dadyo aad u fara badan oo xerada soo aaday eh, kuwaas oo intooda badanba gooranaya agabkii iyo sidoo kale een, waxyaabihii muhiimka ahaa ee cadowga ee isaga carareen sidoo kale walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani xeradii ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu waraysi kula yeeshay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abucabdiraxmaan Een, waxaan haatan eh, goobta soo gaaray eh, waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose eh, sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo aan markaa ku wada sugannahay een, deegaanka beriir gaar ahaan taliskii murtadiinta ay isaga carareen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, alwaali falyatafadal mashkuuran eh, booqashadaadu ku aadan eh, deegaankan eh, beriire iyo sidoo kale een, xeeradii cadowga ka firxaday oo aynu dhex taagannahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خير idaacada andalus waa mahad celinaya maanta waxaan taagannahay aan ku dhex sugannahay xaladii cadowga ilaahi subxaana watacaala uu deganaa deegaanka bariire ee duleedka degmada afguhye meeshaas uu cadowga iskaga cararay iyadoona mogtahay dagaal aan mogtahay uusan ka dhicin ayuu cadowga si mogtahay uu cabsi ah iyo argagax uu iskaga cararay maantana dee xerada ayaa ujeedaan oo dhex taagannahay dadka muslimiinta waxay xerada meel kasta ka soo gelaayo dadkana xerada waa loo fasaxay inay mugta wixii ay qaadan karaan ay ka qaataan alxamdulilah ilahi subhana wataala ugu mahadnaqeynaa cadowgaas jebiyey marka waa dee farxad iyo maanta reereyn waayo ilahi subhana wataala jabkaas cadowga u gaarsiiyey allaha waxawayaan si raaciyo ilaahi subhana wataala cadowgaas ummadda dhibaatada badan u geystay iyo deegaankan baabi'iyey kolley dabcan suuradda ay hadda u taallo deegaanka u jeedaan iyo qaabka mugta baaba uga muuqdo iyo nadaafad darrada ka muuqato iyo culeyska dadka haystay iyo farxadda dadka ka muuqato oo arkaysaan maanta alxamdulilah ilahi subhana wataala arrintaas ugu mahadnaqeynaa walaalaha howshaas insha allah tacaala way u qumayna ilahi subhana wataala iyaga miisaanka xasanaadka allah u saaro iyo cadowga mugta argagax geliyey ilaahay sababan uga dhigay mugta in deegaano badan dhiigooda mugta ay ku xoreeyaan waad tahay alwaali cadowgan isaga cararay deegaanka bariire xilligee buu cadowga isaga baxay deegaanka Eh, dabcan kolley dee haddee mogtay awdhigil markii la galay iyo cadowga mogtay lagu xasmiyey haddana lagu xijiyey meesha la yidhaahdo sabiid cadowga inta deganaa marka way u hanweysay inuu meeshiisii deganaado marka xalay iyo toddoba saac ayay ka guureeyeen halkan ay ka tegeen xataa waxyaalaha mogtay laliya waxaa ka mid ah agabkoodii iyo rasaastoodii ay ku dagaalamayeen xeraday ugu tegeen waxay la baxsadeen keliya qoryahoodii ay la baxsadeen keliya hadda u jeedaan xerada see u taalla iyo dadka mogtahay see wax mugtahay ugu gurnaayaan qalabkooda iyo agabkooda waa loo jeedaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma hadsan cadawgaas jabiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan aan marka lagu mahadnaqaynaa dadka muslimiinta dhibka ay ku hayeen ka dulqaaday jazaakallahu khairan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala deegaana kale inay xoroobi doonaan aan rajaynaynaa insha Allah si hadday mogtahay nidaamsan kuma aysan bixin waxaa kugu daliil ah agabkooda xerada ugu tegeen hadday si nidaamsan ku bixi lahaayeen waxa weeyaan agabkooda waxa weeyaan ay wada qaadan lahaayeen si nidaamsan kuma bixin nin kasta meeshuu ka bixi karayo ka bax waa tahay een, haddii maleeshaadka deegaanka ay isaga firxadeen alwaali oo waxay la carareen waa baqdin ama lagu dilaa ah waxay ka cararayeen waa geeri Een, beddelkeeda alwaali maxaa fursada oo la siin karaa ne- maleeshaadkaas murtadiinta ee haafqanka ah جزاك الله خير فرصدي كلي أفرن وحيان وأنغا دي مقتا إلهي سنة تعالى دنبي كقلين إن إلهي سنة تعالى أصول لابتان وإسان نمضى يكسول لابتان دفك دلك إكو هايان مقتا إكدايان مبادئ قالة إي حقيقين هايان إي إسكدايان عدو إلهي سنة تعالى إي أمد الصومالي دي أول لوغايان مقتا إني فرح قلبحان diintoodana u soo laabtaan dadkooda ay ka mid noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan u soo laabtaan intaasaan ugu baaqaynaa fursadaasna way u furan tahay dabcan wilaayadana insha Allah ta'ala way soo dhaweynaysaa cidda ka faa'iideysanaysa arrintaas insha Allah ta'ala ugu baaqaynaa inay ka faa'iideysato oo mugta hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo wixii ay wataan ay soo dhiibaan ee mujaahidiintana waxay diyaar u yihiin inay u lacageeyaan Een, hadda waxaynu joognaa alwaali xerada Een, xerada eh, ka waran qaabkeeda sawir guud inaga sii sida cadowga ay u deganayeen jazaak allahu khayr meesha hadda laba xer ay ku lahaayeen xero waa midda aan hadda dhex taagannahay difaac dheer ayaa u xirnaa oo arkaysaa buundadii ku taallaa Ee, mid kalena magaalada xoogaa ka shaysaa oo xooyaar dhowr kilomitir magaalada u jirtaa Ee, marka xerooyinka waa kuwa ay degan yihiin ay ka degan laba xero waaweyn aan ku taalay labada xero mid ka mid ah waa tan midda kalena waxa weeyaan waa noo muuqataa oo ujeedaa marka ilaahay subhana watacaala ku mahadsan maanta waxa weeyaan waa xor bariire dadka muslimiintana waxa weeyaan maanta ha bishaaraystaan waa ujeedaa maanta dadka muslimiinta farxadoodii iyo mujaahidiinta iyo dadka shacabka sida isku dhex jiraan waa ujeedaa ilaahay subhana watacaalana ku mahadsan dadka waxa weeyaan maanta waxa weeyaan ha bishaaraystaan ilaahay subhana watacaala ha ku xamdiyaan cadowgaas maanta waxa weeyaan ilaahay subhana watacaala u ka dulqaadayna ilaahay ha ugu madnaqaan maanta xaqiiqatan maalmaha aan joogno waa dee bil barakaysan ee ramadaan waa bil nasri ah waa bil ilaahay subhana watacaala cadowgiisa oo ka argoostay ducada muslimiinta ah ee muta ilaahay subhana watacaala gacmaha ay kor ugu taaganayeen ayuu ilaahay subhana watacaala ka aqbalaysa aan rajaynayno jazaakum allahu khayran waxaa leenahay dadka marka bishaaraysta waa taa ugu dambayntii een, bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose adigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya maxaa eh, fariin ah ama baaq aad u jeedin lahayd dadka waxaa leenahay awalan ilaahay subhana watacaala waxa weeyaan ugu mahadnaqa nasrigan iyo guushan uu indhexlisiiyey aan leenahay ilaahay subhana watacaala waxa weeyaan arrintaan noo fudey wamaa ramayta ida ramayta walaakin allah rama marka ilaahay subhana watacaala cadowgaas waxa weeyaan jebiyey awdhayla ku jebiyey sabiid ku jebiyey maantana waxa weeyaan ka dulqaaday ee, deegaanka bariire inay mugtahay dadka muslimiinta maanta culeyska ay ka dulqaadaan ilaahay subhana watacaala arrintaas noo sahlay marka waxaa leenahay dadka ilaahay subhana watacaala u xamdiya oo ilaahay waxa weeyaan ugu mahadnaqa nasrigaas iyo guushaas uu indhexlisiiyaan dadka muslimiinta leenahay tan kale xigta waxaa leenahay dadka muslimiinta maanta hadda cadowgaas maanta waa jaban yahay waa gobol sii dhacay xaqiiqatan ilaahay subhana watacaala naguma imtixaamo waxaan leenahay marka dadka insha allah tacaala inay u diyaargaroobaan cadowgaasi inay iska dhiciyaan oo mogtahay dad iyo diin iyo mogtahay dalba midna aan u tureynin oo arkaysaan waxaa ka jira xamar iyo culayska ka jiro dadka muslimiinta waxa weyaan qayllaanta ka yarayso dhulboobka ka socdo dhibkii ay ku jireen way dareemayaan maanta waxa weyaan walaalaha mujaahidiinta ee mogta cirdigiina iyo sharafkiina difaacay garab siiya waxa weyaan diinta ilaahay subhana watacaala waa lagu cizoobaa ogaada diinta ilaahay subhana watacaala sharaf ayaa lagu yeeshaa mogtahay dhiig in loo daadiyo diinta ilaahay subhana watacaala qofka xooyaan wuu ku cizoobaayo arrintaan insha allah tacaala ku cizoobaan leenahay dadka waxa weyaan arrintaan insha allah tacaala ha ka faa'idaystaan
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataayib al khabaariyah ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu sheekh cali maxamuud raage afhayeenka mujaahidiinta ka jeediyey xafladda qalinjabinta dufcada koowaad ee akademiyada sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah haddaba kusoo dhowaada kelimada shiikha oo dhammaystiran إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الحمد لله سبحانه وتعالى waxaan u mahad celinayaa walaalihii macallimiinta ahaa ee wixii cilmi aada noo soo bandhigayseen intaa iyaguna idinku bixinayey waxaan sidoo kale u mahad celinayaa waxa weeye ee walaalihii ayaguna intaa sabrayey ee rs- waxaa weeye shaqadan shaaqa ah tababarka adag ku jiray hadafka laga lahaa insha allahu tacaala waa gadaal marsan waan sheegi doonaa oo idinka dhibaatada aad ugu jirteen laakiin sabrkii iyo dulqaadkii iyo adkeysigii aad soo marteen idinkana waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xaa- xasanaadka idiin saaro cibaadaad ku jirteen aayad qur-aana tadbiiqinayseen aayadda meeshaa ku qoran maxaa ku qoran waa ciddu lahum ma stadactum min quwatin wa min ribaati alkhayli turibuuna bihi caduwa allah iyadoon intaa la soo marinin ma dhacayso in waxaa weeye aayadda la tadbiiqiyo Een, waxaan marka warbixin yar waxaad ogeydeen saddex labaatanki mey ayaa la doortay nin la yidhaha xasan maxamuud xasan bahane yaa markaa la doortay maalinta doortay waxaad ogeydeen wuxuu yidhi mujaahidiinta waan la dagaalayaa saddex jihaan kala dagaalayaa dhinaca caskariga waan kala dagaalayaa dhinaca iqtisaadka dhaqaalaha waan kala dagaalayaa dhinaca fikirka iyo ideolojiyadana waan kala dagaalamaya waxaad ogtihiin xamlo adag ay soo qaadeen cer dhul een, wax ay deeyeen tabartoodii oo dhan xagga caskariga ahaday way soo qaadeen waxaan u malaynaa maalintii xasan gurgur dadka ku dhawaaqay ulaa waa kalluun biyihii ka gureen shan bilood ugu qaadan mayso waa soo afjaraynaa mujaahidiinta waxay dhaheen ninhu adigana de waxaad noo ballan qaadaysaa ilahayna wuxuu noo ballan qaaday adigu waad dhaaratay marka waxaa weeye dhaartaada ha noo joogto labada wacdid kii run noqdaan fiirinaynaa marka inka ilaahay run noqdo iyo in kaada iyo marka- maraykan midku kuu sheegay uu run noqdo yaanu fiirin doonaa maanta oo ramadaan la joogo een, maxaa la yidhaahdaa taariikhda hijriguna ay tahay ee, kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix miilaad haddii la yidhahna labada kun iyo shan iyo labaatan may maxaa ka dhiman waxaa ka dhiman abriil bis saddex sano marka intee la joogaa marka saddex sano maanta waxay maraysaa falilah alxamdu subxaanahu wa tacaala in dhulkii shalaa uu isku soo jiiday ee ku soo ordeen diyaaradaha maraykanka iyo turkiguna ay kor ka wadeen saakin uu gacanta mujaahidiinta ku jiro Allahu akbar. Allahu akbar saakin uu gacanta mujaahidiinta uu ku jiro intiisii badnayd meelo yaryar oo ay weli ku hareenna insha allahu tacaala saacadaha soo socda aan ilaahay ka rajaynayno iyo maalmaha soo socda aan ilaahay ka rajaynayno subxana wa tacaala inay gacantooda ka bixi doonaan meelo horay aysan ugu tashanaynin in waxa weye maxaa la dhahaa mujaahidiintu ay dhaqsaan ku soo gaareen la gaaray oo- oo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa balcad iyo muqdisho inta udhexaysa oo waxaad ogtiin maalmo ka hor mujaahidiintu waxay kamiin ka galeen meesha la yidhaha caliyaalo iyo garas bintow iyo waxa weye waa dhulka udhexeeyey maxaa la yidhahdaa balcad iyo suuqa xoolaha udhexeeyo wey halkaasay maraysaa waxay maraysaa maanta inaan garoonka mu- saa- saacadda idinla hadlayo garoonka muqdisho in diyaaradihii turkiga ay kusoo degi lahayen ka carareen allahu akbar allahu akbar kuwii qatar ay soo degi laayihiin kuwii imaaraadka imaan laayihiin maraykankii uu dadkiisa la cararayo uu leeyahay muqdisho amni maana ka cararno waxay maraysaa ciidamadii riddada saraakiishoodii mujrimiinta ahaday ee xamar ku dhakanaa ee lasoo bixin la'aa si loo dila la waayey in allah subxaanahu wa tacaala uu soo bixiyey bucaadkii shabeellada dhex ay yimideen iyo galguduud ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xasuuqo baabi'iyey allahu akbar mujrimiintii ugu waaweynaa maantay inay baabi'een maanta ciidanka riddada inuu la'yahay saraakiil hogaamisa ilaahayna uu gacanta mujaahidiinta ku halaajiyey ilahay qur'anka wuxuu tiri wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallaahu khayru lmaakiriin balaayay oo asa- maxay ahday ay abaabulayeen muslimiintay rabeen darar iyo dhibaato inay gaarsiiyaan nuurka ilahay rabeen inay damiyeen shareecada ilahay inay tirtiraan ay rabeen maanta iyagaa ilahay tirtira subxana wa taala waa baaba'een ciidamadii murtadiinta ee turki lagu soo dhisay kuwa eritrea lagu soo dhisay kuwii waxaa weeye maxaa lahaa masar lagu soo dhisay kuwii maraykan dhisay maanta murtadiin waxay laayihiin hal urur oo maanta dagaal gashaan waa laayihiin urur waaxid hal urur maanta oo dagaal ay geliyaan oo isku toosan maanta gacantooda kuma jiro ilaah umad celina subxaana watacaala jala wacala maanta marka kifadu dhinaca mujaahidiin jirtaa saddex sano kadib marka horena shan biloodana loo qabto shan bilood ayaana loo qabtay ilaahay baan ku mahadinaa subxaana watacaala laysa biquwatina walaa bixeelat- bixiilatina lilaahi waxda faqad alxamdu lilaahi waxda sadaqa wacda ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده تركي مريكان إثيوبيان كذا بلايو إذا كان أنت آذين إلهي باكل يجيب سبحانه وتعالى أنت باغر إله غرجيرنا إله نصري هذا نرى ميسر إله نصري هذا نرى ميسر إله نصري هذا نرى ميسر marka xamaladii nimankii gaaladii ilaahay wuu ji- wuu baabiye subxaana watacaala maanta maxay marayaan marka waxay marayaan waxay arkeen dadkii muslimiinta ahaa oo wiilashoodii garab taagan dadkii muslimiinta ahaa beentu mogta dhasay soo dhammaanaysaa hadda shacabka waa naceen male biyo ka go-aan waaye cid rabta male wa- maanta waxay maraya inay dhahaan shacabka iyo mujaahidiinta isku mid waaye ha la laayo xasan hadduu xasan baahane hadduu waxaa weeye al-shabaab rabay maxaa ceel baraf loo baabi'inaa loo gubay maxaa waxaa weeye meesha la yidhahdaa biicaddo dadka maxaa loo laayay guryo masaakin maxaa loo gubay shacabka masaakinta maxaa loo laynaa maxaa laga rabaa maxay galabsadeen waxaa lagu haystaa waxaa weeye raayada aad haystaan laa ilaha illa allahu maxamed dembi kale ma aysan gelin idan maxaa soo baxay al-shabaab rabaa been waaye maxaa la rabay almuslim bas magacaa tala bax ama aduu shacab isu bixi ama bulshadii isu bixi ama waxa weye maxaa la yidhahdaa mujaahid ay dheh almuslim huwa almuslim muslim waa muslim haddii aniga lii waayo adaa lagu dila waagii xabar joogaa mu- waxay sameeyeen xaarada habeenkii ataan la galay iyo ma subax markii lasoo baxay dad badan ururiyeen dadka waxay dhawar anaga de maxaa naga lugtay anaga nimankii dala dagaalay anaga mahani midka sargaalka wsaas miya haa kun ku keena adi kun keen adi kun keen adi kun keen adi kun keen kun keen kusoo qaaday waa isku daray waa isku dhex qasay waa nin kunkiisa la baxo war anaa kun kama naqaano se kun iyo kun baan kala naqaana soomaali anaga saasay noo tawdha hadda macmara soomaali waa ka gudubtay maxay joogtaa annaga muslim muslim uu noo yahay cagtaa la wada mariyo marka xamlada halkaasay maraysaa waxay u baahan tahay un insha allahu tacaala balcaday maraysaa iyo xamar dhexdiisii inaad xamar gelisaan insha allahu tabaaraka watacaala xasan gurgurtana waxaan leenahay ilaahay lama dagaali kartid diintiisa lama dagaali kartid kitaabkan ilaahay soo dejiye subxaana wa tacaala kitaabkan ilaahay baa soo dejiyey innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay aan u ballan qaaday inuu xifdinayo innaguna ilaahay waxaan beeca kula galnay oo raggaa dhallinyarada ah naftooda ay u bixinayaan waxaa weeye kuwii lagu xifdinayay in ilaahay subxaana wa tacaala nagu daro sabab oo nooga dhigo intaan iyo inta bootarshaa joogta maanta dad baabi'isaan gaala baabi'isana kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala sayakun maxfuudan ilahay ummad kale usoo saaraya jiil kale usoo baxaya jiilba jiilaa ka dambeeya marka waxaan leenahay waa aragtay in maxaa waaye ballanqaadka gaalo inuusan meel gaaraynin ilahina wuxuu ku taa mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa maxaa la yidhi ka mathali cankabuuti ittakhadat beytan wa ina awhana albuyuuti la beytu lcankabuut waxaad ku tiirsatay baytulcankabuut wey waa xuub caaro maantana iyagaa gaaja dhammaynaysaa gaala nimankan murtidinta waxay noo sheegayaan maraykanka soomaaliya danteedu ka shaqayna maslaxuu loo wadaa soo ma innaga iyo gaalo yaa maraykan u dhow gaalaha weliba caddaan ah iyo annaga oo waxa weye bariga afrika joognay yaa gaalo u dhow runtaas u sheegnay Ga- gaalada caddaanka u dhow soo ma wasaa'il iclaamka ka wada maq la- laga wada maq laga dhegeysanayay isagoo taraam la ukraine macaadintaada inaan qodannaad fasaxaysa haddaad fasaxi weysan hee hal doolar ku siin mayno faraan kaa qaaday ruushka ku- ruushka ku qabsado ukraine oo gaala oo weliba ninka hogaamiyo maxaa lahaa seleniski maa lahaa yuhuud uu yahay oo taraam ay isku bah iyo isku beel yihiin haddii halkaa la marsiinayo soomaaliya ma waxaad isleedihiin marka maraykana wax idin qabanaya oo wax idin hormarinaya waa riyo qarow wey qarow marka qarow in kakaca saasaan leenaha marka iyagana haddaa inta kaga gudma waxaan rabaa marka kelmad yaroo gaaban ummadda soomaaliyeed inaan dhaho in maalin kasta murtad cadow shaqaysta ah oo waxa weeye gaaladu ay soo tababaratay korka laydinka saaro idinkuna aad ogolaataan wixii aad ka macaashteen waa aragteen inay maraysa maantay waxa weeye ganacsadadii soomaaliyeed inay muqdisho qaxaan iyagoo ka cararayo qaadila boobka iyo dhaca xasan bahar uu ku wado waxaad goobjoogu tihiin umulihii iyo salaamihii masaakiin tahay habeenkii loo keeno cagaf cagaf in guryaha lagu duminayo waxaad markhaati ka tihiin dalkii oo dhan in la beeciyey oo gaalo laga iibiyey qaar turki la siiyo baddii inteedi badneed qaar xabashi loo gooyo baddii ka mida berrigii la siiyo maantay la yidhaahdo xabashi waxay u fasaxan tahay dadka soomaalida inay layso i- iclaamka laga sheego oo leela xabashi waxaa loo fasaxay inay dadka soomaaliyeed ay laysaan loo fasaxay diyaaradahooda waa fasaxnay halaaya dadka soomaaliyeed waxaa ceel baraf iyo biyocadde iyo waxa weeye ee gubaaya maanta yaa waay amxaaro gaalo ah turki oo danihiisa bis ka fikiraya in la yidhahdo dadka soomaaliyeed oo u fasaxan yahay halaayo maraykan in la yidhaahdo ilmo iyo naaga intuu laaya la yidhahdo wuxuu laayey al-shabaab uu laayey la yidhahdo idan dadka soomaaliyed waxaan leeyahay dadka dantiina ka shaqaynaya duruuftiina ay dhibayso waa waxaa weeye wiilasha yararkaa ee diintooda difaaceeda duurku gal waxay ka naxayaan wallahi iga inaysan jirinin wa cidda dhibaatadeedu ay dhibayso waa wiilashaa bis dhasheen waxaan leeyahay baraaruga oo kakaca intii lagu dullayn lahay adoo nool wiilashaada garabso oo gacal u noqo qaar ahaan reer muqdishow sidan isu dhaama dadnimo maaha sidan soomali weli yar yaa ku mudaharaaday maxaa leeyahay abi axmed markii la geeyey xeebta liido ilaa meeshuu rabo waaye iyo xoogaa yar ku mudaharaadeen waa la laayay maxaa loo dilaa abi dartaa loo dilaa in la iska gada bisiga in daacad loo yahay oo carruurta soomaaliyeed waaqdhac looga dhigayo maxaa leeyahay loog looga dhigayo loogu loogaayo marti hadday ku timaadso xool looma qalo abi maxaa loo qalaa carruurteena loo qalaya idinkuna waa fiirsanaysaa soomaaliya reer muslim waa fiirsanayaan soomaaliya waxaa dhinka qayrkiis loo xiro adigana soo qoyso wiilkan haddii la dila berri adna waa lagu dilaya ti haysaa berri waxaan leeyahay markaa dadka soomaaliyeed markaa guushi waa dhowaataa dad fulinimad in haysay ood baqayseen maanta u aragtaan xasan iyo gruubkiisa iyo maraykan iyo wixii haysta idinkaa aragtaan marka insha allah waxaan leenahay hurdada ka soo kaca welishiina soo garab istaaga ugu dambayn nimanka dhallinyarada ah ee gaalada iyo murtadiintu waxaan macnaha laha ay ku soo sireen ee daadsan bucaadka shabeellada dhexe iyo galguudii hiiraan daadsan waxaan leenahay weli niman yahow waxbaa idin laaban naftii aa idinku jirta intaa hartay inta waa tagtay waxaan leenahay safka cadowga isaga soo baxa sidii kuwa idinka horreeyey oo isaga soo baxay laydin loo karaamaya laydin karaamayn dhib la kulmi maysaan insha allahu tacaala isaga soo baxa oo halaal uga soo baxa oo waxa weeye hori hori uga soo baxa oo guuto guuto uga soo baxa idinkoo isla socotaan oo horin haddaad timaadaan insha allah dhib arki maysaan waxaan dhehi lahayn marka niman yahow waa idin danqanaynaa weli wax isku fala oo waxa weeye wax yar haddaad xamaalato gaari gacan qaadato aad heli karto naftaada ha dhaafin ha dhaafsan annagana naga leexo oo gaaladaas yaan la dirirayna caddaan iyo madow leh warniw adiga aabbahay hooyadaha muslimah adiguba aad gaalowdide waxaan ku leeyahay islaamada u soo noqo naga hor leexo iyagana intaasa u sheegi lahay waalidiinta dhalay wiilashaasna waxaan dhihi lahay intaad ooyin laheeday wiilkaadii oo gaalnimo ku dhintay aad barooran ooyin laheeday maanta weli waxaa weeye hadduu kugu nool yahay qabsa hadda naga cesho naga cesho dilkiisa ma rabno dagaalkiisa ma rabno nimanan isagana gaalo la yidhaahdo war ha naga leexdaan bes diintoodana kusoo noqoto ciidka ha u noqdaano kitaabka udhashan ha u noqdaano soo cesho wiilkaada bes aabbo wiilkaada cesho hooyo wiilkaada cesho haddii kale waxaa waaye berito waxaad arkaysaa sida kuwaada aad qataa'ib ka aragtay yaad beri arki doontaa isagoo ciidda qurqurinaya Allahu Akbar. markaana nidaam iyo shalay wax tari mayso waalidiinta ilaahigana intaas ayaan leenahay si guud waxaan rabaa halkan inaan salaan iyo bogaadin aan uga diro dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ku sugan thakriga bariga afrika ee runtii u babac dhigay xamladii gaalada iyo gaala raacu ay soo abaabuleen saddex sano kadibna waxa weeye meeshoodii ku celiyey noqday qodax dhuunta kaga taagan gaala iyo damceed ilaahay subxaana wa tacaala camalkiina ilahay idin ah aqbalo subxaana wa tacaala naf hurnimadiina ana ilahay haba aqbalo subxaana wa tacaala kuwiinii shahiiday ilaahay subxaana wa tacaala fardows alcalaa ha geeyo kuwa dhaawaca allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo oo ha caafiyo kuwa gacanta cadowga naga galayna ilahay nooga soo daayo subxaana wa tacaala laakiin ikhwaani insha allahu taariikhda idin xusi doonta idinkii kuwa lamidka ahe islaamka iyo muqaddasaadka di- mu- muqaddasaadkiisa difaaca ilaahayna ma iloobayo insha allahu tacaala annaguna ma iloobayno muslimiintuna ma iloobayaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan leeyahay marka walaalaha waa idin hambalyeelaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay sabra oo dul qaata insha allahu tacaala maanta waa aragtaan guula ilaahayna siiye subxaanahu wa tacaala cadowga meeshusii marayna waa aragtaan sii laba laabo juhdigii dadaalkii sii laba laaba saddex laaba insha allahu tacaala inta dhiman dadka muslimiinta ay ka haystaan ka bixiyaan leenahay insha allahu tacaala ilahayna subxaanahu wa tacaala nasriga iyo guusha xalifkiina ka dhigo ilahay jala wacala waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala nasriga inuu noo kamilo ilahay waxaan weydiisanaynaa acmaasheena miduu naga aqbalo ilahay inuu nooga dhigo subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta guud ahaan dararka iyo dhibaatada haysata ilahay subxaana inuu naga qaado meel kastoo muslimiinta joogaan cadowga dhibaatada ku hayo ilahayna uu ka qaado walaalaheen reer qasa dadka muslimiinta ah ee marasta ah ee yuhuud iyo maraykan iyo gaaloo dhan ay isu bahaysteen ilaahay u gurbo rabbi raxmaanow ilaw addoommada ducafaa oo masaakiinaha nahay adaan kuu qaylshanayna hadday maraykan u qayshadeen yuhuud iyo nasaaro oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa yurub u qayshadeen ilaw adaan kuu qayshanayna ilaahu cid kaloo aadno ma jirto ilaahu cid naga faydi karta dhibaatada iyo culayska gaala nagu hayso oon adiga hayn ma jirto ilaahu adaan ku baryayna rabbi raxmaanow ilaahu adaan ku baryaynaa ilaahayu cadowgeena noo jebi ilaahu cadowgeena noo jebi oo guud ahaan muslimiinta meelay joogaanba cadowgooda u jebi ilaahu quluubteena miday ilaahu quluubteena miday ilaahu quluubteena miday wajazaakum allahu khayran wasala allahu wasallam baraka cala nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله أكبر تجلت في سما الكون هلت منها الكثر ذلت راية waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo walaayada gedo munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee hoos tagta degmada garbaharey ee walaayada islaamiga gedo ay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo xoolo nool ay ku jiraan waxaana xoolaha ay wareejiyeen ay gaarayaan laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka naqiib ibraahim maxamed cigaal oo ah gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada gedo oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika alle subxaana wa tacaala waa mahad iskale nicamta uuna siiyey oo farada badan nimcada maanta aan haysana wax la tirin kara maaha wax la soo koobi karana ma ahan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo barakeeyo midda aan haysanana noo nagaadiyo midda naga sii maqanna uu noo keeno waxaan leenahay gabdhaha muslimaadka oo meeshaan isugu yimid oo maanta xafladan in la isugu imaado maaragtay sababta u ahaa alle subxaana wa tacaala maanta na na waafajiyey gabdhahana jazaakumullahu alkhayr baan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo miisaankiina xasanaadkana allah idinkugu kaba maalka aad keenteen iyo maskaxda aad tuujiseenna waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala maaragtay ha idinkugu kabo miisaankiina xasanaadka gabdhahan maanta waxaan leenahay waxa ay sameeyeen waa wax aad muhiim u ah ilaahi subxaana wa tacaala aayaadkiisii bay ka amar qaateen maanta waxaan leenahay maalkoodina waa keeneen een, carabkoodina waa ka hadleen naftoodina waa qadimeen oo awlaadoodii iyo maaragtay odayaashoodii bay maaragtay bandhigeen oo dheheen "Ja- jihaadka gala gabdhaha marka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo gabdhaha maanta meeshaan waxay keeneen oy odayaasha dhaqanka kusoo wareejiyeen ari bay keeneen laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah ay gabdhihii soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen buskut fara badan oo jawaano ku jiray soo diyaariyeen waxay ku jireen waxay soo diyaariyeen gabdhihii timir ay ugu talagaleen maaragtay mujaahidiinta sooman bay soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen gabdhihii caag gal leh oo maaragtay caagtii maaragtay rag ribaadka ku jiro oo maaragtay ay ku biyo qaadan lahaayeen saddex lowdii iyo buraashadihii iyo wixii oo maaragtay si qurux badan loo soo saabiyo maanta iyagoo fara badan indhaha naga hayo gooyaashii maaragtay dhaxanta laga hugsan lahaa bay gabdhihii soo diyaariyeen gabdhihii xargay wadaan ay leeyihiin murtadkii la qabto maaragtay ha lagu xiro ama gaalkii lasoo qabto ha lagu xiro maaragtay ha lagu xiro gabdhihii xargay bay soo diyaariyeen jazaakumullahi alkhayr baan leenahay waa gabdho dhiiran waa gabdho geesiyaala insha allahu raxmaan gabdhaha wax alaabta ay soo diyaariyeen oo nagu soo wareejiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeya ayaga waa ka gudoonnay annagana walaayada gobolkan ku yaan ku wareejinaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo oo iyagana faahfaahin ka bixiyey hadiyadaha ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira waxaan isugu imaanay kulankan ooga hadlaynaa hadiyad qaali ah oon ilaahay dartii oola baxanay annaga oo maaragtay u diyaarinay walaalaha iyaga mujaahidiinta ah waxaan ku wareejinaynaa naqiibka naqobada gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal hadiyada waxay isugu jirtaa xoolo nool iyo maaragtay agab kala gedisan waxaan ku wareejinaynaa laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah buskudka gabdhaha ay sameeyaan caagta biyaha lagu qaboojiyo iyo agab kale oo gedisan timir iyo maaragtay go-ayaalka dhaxanta laga hoogado cargihii intaas ayaa mujaahidiinta ayaan ugu talagalnay waana inta maarata ilaah subxaana watacaala uuna waafajiyey oo wadanada intaas ayaan ilaahay maarata ugu dhowaaneynaa insha allahu raxmaan waxaan leenahay walaalahan mujaahidiinta ayaa ugu talagalnay hadiyadan ayaga ayaana ku garab taaganay insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheena waxaan nahay walaalihiina oo garbihiina taagan cadowgiina insha allah wax anaga awoodnin kagama hakranayno adinkana ilaahay u kaalmaysta insha allah takbiirta iyo tasbiixtana insha allahu tacaala kaalmi ka dhigta iyo salaada iyo safarka intaba insha allahu intaas kadib waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka oo maalin walbay u taagan jihaadka oo walaalahood garabkooda u taagan arrintan waa arrin maxaa la dhihi jiray ilaah lagu raaligelinaayo waa arrin maxaa la dhihi jiray ajar leolaab aa laga helaayo waxaan rabnaa arrintaas in aan hore oon u wadno meel kastoy joogaan gabdhaha wilaayadka kastoy joogaan waxaan leeyahay arrintan si labalaaba horena usii socda insha allahu tacaala ajarna xisaabsada gaalada waxa lagu dilaayo oon maxaa la dhihi jiray maanta anaga hubno ah waa intaan yarto anaga hor muuqato iyo intaan yarto maxaa la dhihi jirnaa aan waqtiga ku bixinayno ducadaas iyo waxaan u kaalmaysanayna arrintan insha allah anagoo walaalahan mujaahidiin ku garab taagan waxaan leenahay guutada tawxiidka insha allahu tacaala way soconaysaa kuwa maxaa la dhihi jira cadowiyada ah oo cadowga islaamka ahna insha allahu tacaala way jabayaan alkaafiratu tasiir walkilaabu tumbac waan leenahay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoo ballan qaaday in uu gaarsiinayo hadiyadahan halkii loogu talagalay oo ah furimaha dagaalka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي وما أسكله سبحانه وتعالى ما هذا صوب الله إذا ما شو منا عن لهن ربي نسوا جارسيي بشان خير جاء يعني ما أنت صومنا هاي اللي نسوا جارسيي يعني مهد علينا جل وعلا يعني مرلبات وحنا مهد علينا إن قضياش akhyaartu halkan fadhido uu naqaybka ugu horeeyo odayaasha deegaanka muxaafadaadka raggeeda fadhiyo gabdhaha muslimaadka ah hadaayaadkan khayriga ah oo waxaa weyaan odayaasha ay sheegeen gabdhahana ay sheegeen la garab istaagay ilaahi subxaanahu watacaala shareecadiisa sidii loogu dufaaci lahaa mujaahidiintaas waxaa weyaan loo garab istaagi lahaa juhdiga ku bixiya waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran idin leenahay dee runtii waxaa la dhihi kara hadaayaadkan waxay ku soo aadeen waqti looga baahi badnaa in wax lala baxo waxay ku soo aaday waqti runtii xusid gaar ah in la xuso mudan oo cadow ilaahi subxaanahu watacaala uu jabayo maalin kasto mujaahidiintana dhul badin ay la wareegayaan waxay ku soo aaday bishii ramadaan oo waxa lala baxo ilaahi subxaanahu watacaala uu labalaabayo wax badanoo faawaa'idana lagu sheegay sadaqada faa'iida ay leedahay runtii waxaa isdultaag mudan gabdhaha muslimaadka ah meel kastoy joogaan ama kuwaan hadda maantana hor fadhiya intaba in ay qaadanayaan kaalintii ku saabsaneed in ay jihaadkii qaybtooda ka qaataan wayna muuqataa kaalintiinni waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana watacaala ha idiin barakeeyo marka koowaad hadaayaadkaas aad waxaa weeyaan ugu deeqdeen ragga mujaahidiinta ah oo odayaashiinnii nuqbada aad ku wareejiseen annagana nuqbada ay nugu wareejiyeen waa idinkala gadoonnay waxaan gaarsiin doonnaa meeshaad ugu taragasheen oo ah furunta dagaalka cadowna lagula hardamayo xisaabtan ay ka socota inaan geyna insha allahu tacaala taas waa ballanqaad annaga idinka ballanqaadin insha allahu tacaala haddaad tahay gabar muslimad ah ilaahi subxaana watacaala adduunku keenay kalana garatay xaq iyo baadil waa in ay waxaa weeyaan hadafkeen inuu dheeraado dagaalka maad ilaa qiyaama saaca lagu sheegay waa inuu hadafkiina dheer yahay maalin kastaan aad labalaabtaan waxaad bixinaysaan leanna meesha loo socdo waa aakharo aakharadana adduunka wixii lagu baxsado baa lagu cunaa oo waxaa weyaan biilka halkaa laga bixiyo ayaa berri waxaa weyaan sahay ah wayna muuqataa saaxada way ka muuqataa waxaad diyaariseen rijaal fara badan oo adinka aad dhasheen iyo kuwo idinla dhashay iyo kuwo idiin qabo inta waxaa weyaan waad diyaariseen maanta waxaa xaqiiqo ah waxaa haddana hor yeello oo timir ah oo buskad ah oo caagag ah oo weliba arrin cajiib la ila socoto xarkihii cadow lagu xiri lahaa maalintaad kulley waxaad maqlaysaan ama leenahay adeecooyinkaad la socoteen murtadiin badan aad la qabtay aad maqasheen saasaad xerkaa u diyaarsateen soo saas maa waayahay insha allahu tacaala xerkii aad diyaarsateen cadowgii loo diyaarin wuu joogaa maalin kastan mujaahidiintu way qabtaan insha allahu tacaala xerka idinka baxay cadow badan waa lagu qaban doonaa insha allahu tacaala waxaanu leenahay juhdigiina labalaabo raggii marka intaan ay gaartay ma soo laabanayaan haddii la yidhaahdo tuulo burwaaqo ee maanta aanu ku sugan nahay rijaal badanaa ka maqan oo buuxiyey furamaha jihaad maanta wuu gaari doonaa marka insha allahu tacaala saanba hore u ballan qaadnay waxa hadda aad diibateen way gaari doontaa insha allahu tacaala marka jazaakum allahu khayran waxaanu idin leenahay dadaalkiina labalaaba juhdigiina labalaabo waxay noo tahay farxad in aanu aragno gabdhihii walaalaha naga ahaa muslimiinta ahaa hooyooyinka naga ahaa nagu nagu garab taagan shareecada islaamkii waxaa weeyaan in la dufaaco cadowgaas laga dufaaco annagana farxad ay noo tahay adinkana waxay idiin tahay aakhare iyo adduunyaba insha allahu tacaala mid ilaahay ugu dhawaataan jalla wacala insha allahu tacaala cadowgu wuu jabi doonaa horena uu jabay haddaana jabkiisiyaa dhow waxaa la arki doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajaynayna inuu indhaha noo saaro cadowgii oo sidii afghanistan diyaaradaha waxaa weeyaan ay garoommada ugu tagayaan waa arki doonaa insha allahu tacaala laakiin waxay u baahan tahay sabar waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay dacu- duco ilaahay la bari subxaana wa tacaala waxaanu leedahay carabka hala baqaylina maalka hala baqaylina waqtiga hala baqaylino ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa saas anugu nusrina idin leenahay jazaakum allahu khayran wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu